waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka
tan iyo intii warbaahinta laga maqlay dhaarta la dhaariyey lixdii xubnood ee guddiga doorashooyinka cusub ee somalilan maalintii shalay ayaa sharciyaqaanada qaarkood waxay durayeen nidaamka dhaartaasi loo maray oo ay ku tilmaameen inay tahay dhaar dastuuriya taasi oo loogu tala galay in madaxda iyo mas-uuliyiinta kala duwan sida wasiirrada dhaartaasi la mariyo iyadoo taasina ay keentay in ay noqoto arrintani meelaha la isugu yimaado sheekada loogu hadalhayn badan yahay haddaba mubaarak cabdifallaag oo ah garyaqaan madax bannaan ayaan kula kulmay magaalada hargeysa waxaanaan weydiiyey ugu horrayn sida ay ahayd dhaarta shalay la dhaariyey xubnahan horta dhaartaas shalayto la dhaariyey xubnaha commishinka doorashooyinka ee lixda xubnood ahaa dhaartaas waxay ahayd khayr sharci waxaana la dhaariyey dhaartii mas-uuliyiinta qaranka ee madaxweynaha iyo golayaasha iyo wasiiradii waxaa la dhaarin jiray ayaga commishinkan doorashooyinka la dhaarinaya shaqa gaara loo diray waxayna sharcigu tilmaamayaa xeer lamber twenty xeer lamber twenty two thousand one qodobkiisa labaatanaad ayaa dhaartooda specific ka dhigaya oo dhaartooda area gaarabaa lagu dhaarinayaa for example waxa uu qodobkaasi sheegayaa sida ku cad qodobka labaatanaad ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada ee golayaasha deegaanka xeer lamber twenty two thousand one xubnaha commishinka doorashooyinka qaranka waxaa sharcigu waajibinaya in lagu dhaariyo dhaar gaar ah oo ka duwan dhaarta ku xusan dastoorka ee loogu talagalay lagu dhaariyo madaxda kale ee golayaasha qaranka waana dhaartu waxayna commishinku u dhigan tahay sidan waxa igu wallaahiya oo igu bilaahaya in aan hawshan doorashada u gudan doono si xilkasnimo ah daacadnimo leh inaan u in aan dhex u ahaado xusbiyada ururada iyo musharaxiinta sida sharciga ah iyo cadaaladana sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqayn doono saasay dhaarta iyagu dhaarta laga rabahayd laakiin waxaa la dhaariyey nasiib daro dhaartii kale ee mas-uuliyiinta qaranka la dhaarinayey qodobka labaad ee kale lagu gafeeyey dhaartaasi ay sharci barre ku noqonaysaana waxay ahayd waxaa loo dhaariya xubnaha commishinka doorashooyinka qodobkaa iyo xeerkaa lagu dhaarinaya specificaa in loo dhaariyo mid mid tiina wadar guud baa la wada dhaariyey ceebahaasoo dhan bay lahayd dee dhaartaasina waxay khayr sharci bay noqonaysaa markaa gariiqan mubaarig ma waxaad leedahay wejigii ay mareen ama gebi ahaanba broceskii iyo wadiiqadii dhaareeda may wada khaldanayd mise wax la oofiyeyo sharciya baa ku jiray qaabkan loo maray
wax la oofiyeyoo sharciga way ku jireenoo madaxweyneha hortiisa waa lagu dhaariyey guddoomiyihii maxkamadda sare wuu dhaariyey kitaabkii gacanta way saareen laakiin xeerkii lagu dhaarinayey iyo siiqadii lagu dhaarinayey iyo habkii loo dhaarinayay baa qaladhayd oo iyo dhaarta ay mareenba ayaa qaladhayd oo dee anigan kuu sheegayo oo ayaga xeerkaa gaarkaa iyo shaqo gaara baa nimankan loo asingareynayey shaqadii gaarka ahayd ee loo asingareynayey laguma dhaarin oo waxa lagu dhaariyey shaqo guud baa lagu dhaariyey dalka iyo dadka iyo si guud baa loo dhaariyey laakiin shaqo specifica musharaxiinta tartamayaasha arrimaha doorashada inay daacad ka ahaanaya ayay ahayd in lagu dhaariyo procedureka intaana way martay
ugu dambayn muxuu xalku yahay tusaale ahaan markii hore xubno ka mida bay xisbiyadda mucaaridka diidanaayeen golaa wakiiladu way ansixiyeen hadda dhaartii bay mareen si cimriga commishinka iminka jooga qorayana sagaal labaatanka waxaaba laga yaabay wixii ka dambeynaya iyagu la wareegaan marka ta sharci yaqaanima maxaad ku talinaysaa de waxaan ku talin laha horta markii horena cilad baa jirtay soomaalidu waxay tidhahdaa nin hilaab xumin wax qarsanayo la moodaaye wax kasta horta waa in dariiq sharci loo maro markii hore lasoo xulay ee guddida guddi hoosaadka ay kasoo gudbayeen cilad baa ku jirto rag dee xusbiye ku calaamadsan baa ku jiray markii dambe ay goluhu golihiina may hubinin goluhuna may hubin guddi hoosaadkii may hubin golihii yunan way soo daayeen markii dambena dhaartoodii dambe waa tan qalad noqotay dee in dhaartaa lagu celiyo sharciga la raaco sharciga loo raaco wax walba sharcigu siduu yahay sharcigaa shaar dadka leega qofku ciddu doonu jeclaan karaa ciddu doonu taageeri karaa lakiin sharciga ha lagu dhaqmo somalilan ha caadaysato inay sharciga ku noqoto dhaartaa shalay la dhaariyey dhaar saxa maaha geesta kale axmed xaaji cali cadami waxa uu ahaa guddoomiyihii ugu muddada dheeraa guddigii doorashooyinka somalilan ee ugu horreeyey waxaan weydiiyey sidii lagu dhaariyey iyo waxa uu ka xasuustay iyo sidoo kale in uu aaminsan yahay in qof qof loo maro dhaartaasi guddiga doorashooyinku inay sidaasi ahayd iyo in kale marka nidaamo ka marka waxaa lagu kafsamin baana jiraa intaan anigu ka ahaan wax gooniya mahayna waynu ka wada niqayna yani waxay loojiga sida saxa aba waxay u muuqataa inay inay ku habboon tahay walba goonidiisa loo dhaariyey waxaa kuu muuqda in qof qof loo maray ahayd
qof qof loo maray ahayd baana codi dheer ku leeyahay
khadar maxamed cakule v o a hargeysa